arrimaha anigu waxay iila muuqdaan waxaa la yidhaahdaa hawlahaas oo kale interference afka qalaad oo macnaheedu yahay umada carabiga tadakhul baa la yidhaahdaa ayaa sadaysan oo waxaa jirta turkiga iyo imaaraadka baa competition ku jira ay ku hardamayaan ooy tartan ugu jiraan soomaaliya ciddii taxaaluf ama garab la yeelan lahayd oo markaas waxay aaminsan yihiin turkigu inay iyagu waddankan soomaaliya wax ka qabteen isla markaana maraykanka wuxuu wataa fikradda ah dawladda imaaraadka in ay turkiga kala wareegto arrimaha soomaaliya sababtana waxa weeye turkiga waxyaalaha badan oo dadkaas soomaalida oo xamar degan uu u qabtay in ay ahaayeen wax la taaban karo hadday jidad noqoto hadday isbitaallo noqdaan hadday noqdaan jaamicado iyo macaahid imaaraadka marka ma muuqanin waxa ay soomaaliya ka qabatay gurigii madaxtooyada yidhaahdeen waxbaanu ka qabanaynaa waa dhisaynaa waa hagaajinaynaa anigu madaxtooyada gudaheeda xafiis ku yaalla baan ka shaqayn jiray oo wasaaradda maaliyaddu leedahay maalin walbaa arki jiray waxa ay ka wadwadaan imaaraadka meeshaas muddo aan u malaynayo sanad kaamila inay ahayd waxay qabteen oo dhan waxay ahayd nuurad iyo xoogaa shamiinto ahoo meelo jabjaban lagu gufeeyey jidkaasoo ay midab u yeeleen madaxtooyada gudaheeda dariiq ah albaaba ay sameeyeen bes wax intaa ka badan ma aan arag oo ay qabteen haddana dawladda imaaraadka iyadii oo waxqabadkeedii uu yaraa bay waxay codsatay in turkiga la cayriyo oo ay iyadu booskeeda gasho wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka waa tuu bar yimid ma garanaysaaye xamar marka qorshihii uu watay wax kale ma ahayn waxay ahayd lagu soo wareejiya dekeda xamar eerboorkana aan idin maamulno annagaa wax qabanayna annagaa wax idin dhisayna competition siyaasadeed oo ay kula jirto turkiga ee halkaa ka wadeen maraykankuna imaaraadku la socdaa waayo maraykanku talis kasta oo magac diineed ku socda wuu ka soo horjeedaa mana ogola
waaya cabdillahi oo marka maxay tahay faa-iidada ugu jirta imaaraadka in uu galaangal ku yeesho doorashada soomaaliya waxaan la soconaa warar baa waxay sheegayaan in musharaxiin uu wato imaaraadka
waxa weeye waddankan soomaaliya walaalle waxaad ka warqabtaa inuu yahay waddan meelo badan laga soo galay oo dabiikha la yidhahdo dabiikha carabtaa waxay ku mahmahdaa idaa kasura dabaakhuun shaatat dabiikha idaa kasura adabaakuun hadday bataan kuu kariska kuu kariska wax karinaya hadday bataan markaas shaygaa la karinayo waa fasaadaa fasad almaraqna waa yidhaahdaan maraqii waa fasaada mid walba hadduu dhinac milix kaga daro taa waxay keenaysaa dhibaato marka waddankan waa dabiiqadaas diyaarka iska ah waxaa badan marka dawladaha raba in mid walba ay wax ku darsato marka warka hadda aad sheegaysid waa jiraa war beena ma aha imaaraadka keligeedna ma aha qatar rag bay wadataa maraykanka rag buu wataa etoobiya dad bay wadataa meel walba kenya sidoo kale dawladaha dariska ah dhammaantood waxa weeye marka soomaaliya waxaa ku shidan green light wax la yidhaahdo marka sidaa darteed baa waxaad arkaysaa waxaas ku furan soomaaliya oo tooshka cad ah ama tooshka cagaaran ah waxaa lagu eeganayaa sidii waddankan dawlad walba ay u heli lahayd sabortaris ay iskaashi yeeshaan khayraadka soomaaliya ku jirana marka dambe ay isla kaashadaan sidii ay loo soo saari lahaa oo markaa dowlad walba interestigeedii ay u fushan lahaysay waa kaa taasna waa noocaas
marka maxay saameyna ku yeelan kartaa arrintan doorashadii soomaaliya ee la filayay in ay ka dhacdo taasoo ah doorasho dadban laba kun iyo lix iyo toban iyadoo in badan beesha caalamka ay sheegtay in dib u dhac badan uu doorashadii ay ku timid dad badan baa waxay qabaan in doorashada aysan waqtigii loogu talagalay ay dhici karin marka haddiiba galaangalka noocaas oo kale uu jiro muxuu noqon karaa mustaqbalka soomaaliya
horta doorashada mar walba in dib loo dhigo waxa ka shaqaynaya waa damuljadiid doorashada waxa ka shaqaynaya in mar walba la carqaladeeyo in waktiga lasii dheeraysto waxaa howlahaas oo dhan isku dibbaridayay waa nimanka la yidhaahdo damul jadiid oo xasan sheekh iyo faarax cabdiqaadir iyo ragga lamid ah ay wateen qorshahaas hase ahaatee international community-gu ma ogolaanayo waayo dowlado badan oo waxaa jira kasoo horjeeda nidaamkan damul jadiid ay wataan ilaa waxaad ka warqabtaa damul jadiid ilaa hadda inayan ku najixin oo marnaba ayan ku liibaanin xaggii nabad samayntii dimuqrasigii dimuqraadiyaddii samaynteedii abaabulkii midnimada wax ay haba yaraatee ay kasoo dhalaaleen ma jirto waxa keliya oo loohan karo waxbay qabteen waa iyagoo amisom kaashanaya inay dhowr tuulo ka saareen shabaab marka nimankan haddaba waxa weeye qorshahooda waxaan aqbalaynin oo aada la socotaa shalay iyo daraataba international community reportigii ay soo saareen inay aada ugu dhaleecayeen gruubkan federaalka ah oo xamar jooga oo ay leeyihiin qasbaa socda gobollada laftooda waa canaanteen laakiin canaantu waxay u badnayd federaalka marka sidaa darteed waa waxaan suurtoobi karin doorashadii oo inta dib loo dhigo haddana mar saddexaad lasii carqaladeeya laba jeer horaa dib dib u dhac dhacay
waaya cabdilaahi arrinta kale ugu muhiimsan waxaa jirta in meelo badan oo ka mid ah soomaaliya ciidamadii etoobiya ay faarujiyeen oo gobolo badan oo soomaaliya ka mid ah ay dib ugu soo laabteen ururka al-shabaab arrintaasi caqabad ma ku noqon kartaa doorashooyinkii ee dalka soomaaliya ka dhici lahaa gaar ahaan muqdisho oo laleeyahay ammaankii khatar buu ku jiraa
a carqaladaasoo kale waa wax saameyn yeelan karta saameyn bay yeelan kartaa laakiin waxaad ka warqabtaa shabaabka magaalo weyn oo hadda ay joogaan ma jirto magaalooyinka waaweyn lo loo yaqaano magaalo weyn ma joogaan waxay isku badan yihiin tuulooyinka marka doorashadii haddii lagu dhaqsado oo si very objective ahoo yacni tangible ah la taaban karo loo fuliyo aan lala daahdaahin oo waktiga munaasibka ah hawsha la socodsiiyo waxa weeye waa la dhammayn karaa waa la hirgelin karaa iyadoo shabaab ayan kusoo duulin shabaabna awooddooda hadda ma dhamma inay maaragtay yacni magaalooyinka waaweyn qabsadaan laakiin hadde waxaad og tahay in siyaasado badan waddankan ay ku dhex jiraan oo etoobiya xataa aynan ka marnayn sidii lagu carqaladayn lahaa soomaaliya oo aynan raalli ka ahayn marnaba in dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo doorasho ku timid ay soomaaliya ka dhisanto etoobiya oo ugu horeysa ma ogola taas waxaa hadda uga baxayso u carqaladeynaysana waa laba sababood mid waa etoobiya gudaheedii oo revolution baa ka jira kacdoon oo dee waxay rabtaa ciidankeedii inay meelahaas ku buuxiso mucaaridka la dagaalanto ta labaadna waxa weeye iyada oo utalagalkeedaba uu yahay doorashadan hadda socotay yeelan najixin yeelan hirgelin waayo haddii hirgasho oo halkaa dawlad qurux badan ka dhalato etoobiya dan uma aha bay aaminsan tahay marka waxyaabahaas oo dhan baa jira